udhexeeya soomaaliya iyo somalilan ee ka socda magaalada istanbul ee dalka turkiga ilo ku dhowdhow wadahadaladan ayaa sheegaya inaysan weli muuqan wax horumar ah oo labada dhinac ay sameeyeen iyadoo la sheegayo inaan weli si rasmi ah looga wada hadlin qodobka ugu muhiimsan ee ku saabsan goonisuutaaga somalilan dhinaca kalena madaxweynaha somalilan axmed siilaanyo ayaa mar kale sheegay in somalilan aysan qodobkaasi gorgortan ka geli doonin warbixinta waxaa magaalada hargeysa ka soo diray waryahayaga ismaaciil xuseen farjar iyada oo maalintii saddexaad ay ku jiraan wadahadalada somalilan iyo soomaaliya uga socda magaalada istanbul ee dalka turkiga ayaa somalilan ay ku celisay inaanay diyaar u ahayn in laga wada hadlo arrimo taabanaya madax bannaanida somalilan halka dowladda soomaaliyana ay iyaduna doonayso inay somalilan ku qanciso midnimo qodobadan ayaa ka mid ah arrimo xasaasi ah oo ay adag tahay in labada dhinac ay isla meel dhigaan madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo oo la weydiiyey mowqifka somalilan ee ku aadan wadahadalada turkiga ka socda ayaa isagu sheegay soomaaliya iyo somalilan wadahadalkoodu wuu soconayaa intuu soconaya waynu wadanaa inagu waxaynu rajaynaa inuu ka soo baxdo in dowladda somalilan la ictiraafo waxaynu ka dan leenahay ictiraafka somalilan iyo bosishonka ama muuqifka aynu taagannahay ee danteenna ku jirto ee maslaxadeenna ku jirto dunidana kadaadhicinno caalamkana fahansiino reer soomaaliyana walaalaheen reer soomaliya anu kadaadhicinintaynu doonana waata iyaguna waxay doonayna somalilan dib ugu noqoto soomaaliya ayay iyaguna ay rabaan inagu riicayaan laakiin waxaan idinka ballan qaadayaa ballan baa ummadeennu leedahay ma aha bolisi dowladeed maaha waa bolisi qaran weeye wax qaranku goosta oo ku tashaday oo ku arrisna weeye madaxweyne siilaanyo ayaa hadalkan sheegay xilli uu safar ugu ambabaxayay dalka faransiiska oo u fidiyey martiqaad ay labada dhinac iskula eegi doonaan arrimo ay ku jirto dekadda berbera oo shirkad laga leeyahay dalka faransiisku ay doonayso inay ballaadhin iyo dibicasriyeyn ku samayso dhinac walba wuu taabanaya dhinac walba wuu taabanaya dowladda faransiisku waa dowlad weyn oo dowladaha yurub ka mid ah waa dowlada doonayno xiriirkeena aynu xoojinno waad ogtiin shirkadda baraara la yihahdo ee faransiiska ah waa shirkadaha doonaya inay berbera wax qabtaan ay maalgashadaan doonaya waa faransiisku dowlka weyne maalgashiga kulile africa iyo dunida meelo badan kule weeye marka wixii inooga koraa inuu qabsan raba waynu wada qabsanaa dhinaca kastaba noqotee waxun baanu filaynaa aanu rajaynaynaa in wax inooga kordho aynu wax ka faa'idaysan kadib safarka dalka faransiiskana madaxweyne siilaanyo ayaa la filayaa inuu u boqoolo dalka ingiriiska oo uu fasax iyo howlo caafimaad u tegi doono sida uu warbaahinta u sheegay ismaaciil xuseen farjar v o a